waayahan dambe waxaa kusoo batay mukhaabaraadka imaaraadka iyo sacuudiga oo ka dhex shaqaysta nairobi imaaraadka iyo sacuudiga waxay rabeen markii hore inay afawarkii iyo isticmaalaan ninka lahahda abiy oo colaadii soomaalida saa loo sii wado burburintii iyo kala qaybintii iyo kala qoqondayntii soomaalidana saa loo sii wado sida ay tigreeda markii hore u wadi abiyna wuu ka qaatay lacagta u keeneen magac layuu yiri afawarkiina wuu ka qaatay magan alluu yiri dhibka soomaalina kama in shaqeyno waxay dhaheen soomaaliya wanaageeda aan ka shaqeyno faragelintii carabta ma bilaabanin maanta faragelintii carabta toddobaatan sano horteed bay bilaabatay seven seven dagaalka markii la gelaya dad akhristay warqadii soo baxay hadda oo wix sirta ah oo dhanba iyagaa ka dambeeyey danta ay ka lehayn waxay inuu shishyaalka soomaaliya soo bixin maxaa dhe koodii suuqa caalamka ayuu halaynaya koodina nin u tegey danta laga lahaana waxa weye shidaalka soomaaliya waa badda dhexdeeda riiga markii meesha la geliyo badda la helo la gaaro platformkiisii wax kastoo dhanba loo hagaajiyo maraakiibta intana way ka marayaan intana way ka marayaan afarta gees bay ka marayaan way ka buuxsanayaan way ka tegayaan toos buu uga soo baxaya ceelka waxaa markay soo maraan nin maraya state of homus gelaya oo laabkaasito kuwait iyo iyo maxay ahayd dahraan iyo noloshooda iyo khatar ku tahay ee shidaalkana waxaa ka dhaadhacsan muddo kadib inuu maaragtay uu suuq beeli doono taa awgeed ayay rabin in marnaba la soo saaro waxa weeyaan mid waxa weeyaan imaaraadka iyo sacuudiga iyo waxaa ka dambeeya annagana maadaama kenya aan nahay deen fara badan baan qaadanay deentii waan gudi la-aan nahay jiinaan ka qaadanay adduunka dhan baan ka qaadanay konton iyo shan bilyan oo dollar baana lagu leeyahay ma gudi karno hadda deen intaan soo qaadnaan deenta ku gudna deen intaan soo qaadnaan interesti rabadii keli baan ku service garaynaa nimanka carabtana waxay diyaar u yihiin afartan iyo toddoba milyan konton bilyan oo dollar inay bixiyaan soomaaliya oo ninkii buuq intuu geliyay shidaalka soomaaliya xakin karo muddo dambe toban sanotan ka dambe taas waa mid weji lagu arkayo weji gooni oo lagu arkayo waa middaa iyada maxaa dhe haatan soomaaliya shidaalkii la isku haystay ma soo saarayso octionna ma geynin seismic stadina kuma samaynin waxa ku jirana lama oga waad fahantay sooma marka shidaalba ayan soomaali soo saarin bay hadda maraysaa moogiye war waxaan aan isku haysanna intaan ku kala baxayno maxay dee aan la taabanayn ma aha mayo kaa waa maraa marsi maxaa khilaafkaas baddii maxkamad buu joolaa yaalla maxkamadii maxay ahayd wakhtigay doontay qaadanaysaa markay dhammaato haddana maba aha suurtagal in la soo saaro oo sidaa degdegsiyada lagu soo saaro meel khilaaf ku jiro laakiin meesha aniga hadda aan maaragtay aan istuseen oo caqliga saliimka ku tuseen waxaween shidaalba ayaan laga soo saarin soomaaliya horta waxaan kuu sheegi wasiirka arrimaha dibadda kenya waxaa la dhahaa monica juma tashigii soomaalida loo tashanayay wax ku cusub iyada maaha waa waxay weligeed kusoo barbaar aqoon bay u leedahay waagan cusub oo hadda beryey oo disruptionka ku sameeyey mu'amaradii ceenkaa ahayd mu'amaradii ceenka ahayd oo soo taxneed oo la socday oo la waday ahayd ayaa hadda ku noqday dhakafar marka hadda waxay u socotaa wax la dhaha diplomatic charm charm offensive mise inay ku wareegto adduunka oo dhanba oo reer galbeed ay tiraahdo waa argixisaan ugu soo socotaa war soomaalida saad moodaysaan ma aha war nimankan waa al-shabaab war nimankan waa al-qaacida war nimankan waa daacish nimankan waa isis wixii bay hadda ila wareegaysa